haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba mar kale meel walba oo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale dhegaystayaal galabta barnaamijka waxaan idinkugu haynaa heeso aanan kala dhicin iyo dhambaaladii aad inoo soo dirteen casha haye dhambaalka ugu horreeya bal noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya toddobaadkana nuuro waxau naga soo gaaray buhaal xasan ibraahim iyo maxamed xasan ibraahim aamine xasan ibraahim iyo dayaanuun xasan ibraahim mune xasan ibraahim iyo hooyo raxiime ibraahim macalin iyo hooyo bishaara maxamed gurow iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim waxaa kaloo ku jira cabdirasaaq yaasiin ibraahim iyo cabdinaasir yaasiin ibraahim iyo cabdulqaadir yaasiin ibraahim iyo sacdiye yaasiin ibraahim iyo sulaymaan yaasiin ibraahim iyo jawhara yaasiin ibraahim dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo reer xasan ibraahim waxay hambalyo iyo bogaadinba hawada u marinayaan aabe xasan ibraahim iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi khabiiro yaasiin axmed waa khabiiro yaasiin axmed waa magaca igu cusub waa tahay khabiiro yaasiin axmed oo ku aqalgalay degaanka baa la yidhi awjabe dhammaanteen waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waaro bad khayr qabana rabba idin kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin warqadda dhankayga ugu horreysa waa tahniyada aroos waxaana diraya dadka kale ah sacdiye isaaq cabdow iyo luul isaaq cabdow ibraahim isaaq cabdow iyo nuur isaaq cabdow iyo cabdi isaaq cabdow maxamed mukhtaar cabdow nimco mukhtaar cabdow waxaa kaloo ku jira maxamed macalin cabdi iyo ibraahim maxamed yarow eedda faadumo cabdow iyo cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim nasre aynab injineer borow iyo xaaskiisa maryan cumar cabdi kamas faarax bare iyo xaaskiisa salme maxamed cabdulaahi hodan cali biikole shukri geedi balaag dhagaxley dhammaan asxaabtan waxay tahay niyad aroos oo farxad leh iyo hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda maxamed aadan cabdow iyo ambiyo maxamed boori oo arooskooda uu ka dhacay tuulada daarusalaam oo ka tirsan degmada saakow ee gobolka jubbada hoose ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen waxaan leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin heesta ugu horreysa toddobaadkan nuuro ee dhegaystayaashaan u ciyaaraynana waa heestii goorma adiga iyo dhegaystayaashaba idinku dambeysay waa heestii ma ii baaqday ma ii baaqday sida beel baad iyo xareedlo loo helay barwaaqo waa tahay waa fanaaniinta maxamed aadan dacar iyo hibe maxamed hudoon hibe nuura
oo aad tahay caasha adna dhammaan dhallaanadaasi dhashay waxaan ugu duceeyey in ilaahay uu ka dhigo kuwii dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin tahaniyad dhalasho ayaan anahayaa waxaana diraya dadka kale ah arwaax xaashixiiray samatar mahdi xaashixiiray axmed gallad deeqa luul shariifa dahabo waxaa kaloo ku jira hooyo xalaawi cilmi nuur jaamac iyo boostaayo boos maxamed warsame farxiye cali karaar iyo caruurteeda cabdiraxmaan dicde cabdixaafid wariye bashiir cabdi xiirey samatar fardowso cabdi xiirey iyo jaweeriye cabdi xiirey dhammaan familka bay yidhaahdeen reer xiirey samatar oo isku duuban waxay tahniyad iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamuud xaashi xiirey samatar iyo xabiibo ibraahim dilwo oo uu wiil ugu dhashay magaalada gurceele gobolka galgaduud wiilkaas oo loo bixiyey xasan deeq xasan deeq waxaanu leenahay ilaaha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray tahaniyad dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxa ay kala yihiin marka hore baa la yidhi daadihiyaasha sharafta leh aad baad umahadsantiin qiimaha naga mudu bay yidhaahdeen ee u heelan waraaqaha aan soo dirsanno inaad noo akrisaan waa tay aad baad umahadsan tihiin marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah abe cabdirasaaq geys dheere waa tahay haddaan gartay waa dadka sida joogtada ugu xiran barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa kaloo ku jira maxamuud gees dheere abe cabdisalaan gees dheere iyo abe cabdicasiis gees dheere iyo abe mukhtaar gees dheere waa dhammaan ilmo gees dheere abe cabdilatiif gees dheere a ku jira abe cabdulqaadir a ku jira ayeyo weris maxamuud iyo eedo xabiibo gees dheere waa dhammaan ilmo gees dheere eeda sarey a ku jirta eeda dhaah baa ku jirta iyo dhammaan lama soo kala harin reer gees dheere waxaa kaloo ku jirta ayeeyo ruqiyo sheekh maxamed dhuub awowe maxamed nuur abe ronow mursal iyo abtikuuso maxamed nuur iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo asxaab kaloo fara badan aan lasoo koobi karin waxaa kaloo ku jirta hooyo cadey daahiri iyo maday sheekh nunow iyo abe macalin xasan abe axmed maxamed kariim iyo iyo ruqiyo ronow mursal waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira axmed cabdi cabdulaahi london iyo cabdi maxamed kariin oo isna lagu naanayso madaale iyo rashiid ronow mursal waxauu ku magac dheer yahay jabiba iyo kamaal cabdirasaaq dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad farxad le hawada u marinayaan cabdi fataax gees dheere iyo xaliime axmed maxamed oo uu wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan beledul amiin baa la yidhi oo u dhow degmada qansax dheere ee gobolka baay waa tahay aad baa loo tilmaamay waa wana dhexgeeyanba magaca wiilka waxaa la yidhi waxaa loo bixiyey samiir cabdifataax gees dheere ilaahay ka dhiga bay leeyihiin kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa waxtara ducadana waa laga maarmaan wiilka yar baa layidhi iyagaaba duceeyey annagu waxaan leenahay allah u aqbalo waa tahay isla asxaabtaasi waxa ay hambalyo taa lamida u dirayaan macalin yuusuf mukhtaar iyo shamso maxamed gees dheere oo iyaguna wiil ugu dhashay korambood iyo cabdulaahi ronow mursal iyo xabiibo macalin oo iyaguna ay gabar ugu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baa layidhi korambood waxa ay leeyihiin waa tahay saddex dhalasho waa tahay waxaan leenahay dhammaantood allah ka dhigo kuwii soo weynaada dalkooda dadkooda iyo diintoodana wax wanaagsan u tara aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhegeystayaasha u haynaa heesta luul iyo leyla waxaan ku luuqeynaya fanaanka allah u naxariistay axmedey abubakar al camaari
dhinaca dhambalada haddaan jalleecino hambalyo aroos wacan ayaa waxaa diraya baa la yidhi dadka kale ahe waa faadumo jaamac axmed iyo astaahil jaamac axmed geedi jaamac axmed cumar jaamac axmed cabdiraxmaan shiine nimcaan jaamac iyo cabdixaafid ibraahim cabdulaahi iyo nimco xasan iyo ugu dambeyntii cali jaamac dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo aroos hawada u marinayaan lamaanaha dunida iska doortay baa la yidhi waa tahay boqorka iyo boqoraddan waa la yidhi waa tamarwada iyo mudanaha waa tahay waxay yidhaahdeen waa gaas jaamac axmed iyo marwadiisa qaaligaa baa la yidhi xaawo saalax oo warooskoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan toddoba-iyo tobankii bishan february waxaan leenahay bay yidhahdeen noqda reerkii lagu nastay ee lagu nagaado annaguna waxaan leenahay aamiin allah idin aqbalo hambalyo aroos ayaan hayaa waxaana diraya maxamed cabdulxirsi xigmed xaaskiisa iyo caruurtiisa suldaan iimaan cabdulxirsi xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdinuur cabdulxirsi iyo cawil cabdulxirsi xaaskiisa iyo caruurtiisa asad cabdulxirsi iyo akhyaar xasan xirsi maxamed daahir shaba iyo maxamed ibraahim cabdul muxiyidiin aadan xaraare kaamil tictor iyo faadumo xasan haruuse waxaa kaloo ku jira aamine ismaan cali dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya ethoobiya south africa iyo finland waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed faarax aadan carab iyo bureeqa cismaan cali oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka doolow ee gobolka gado waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheer qaba kala hela aamiin waa xigaag mar kale dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka dhegeystayaashaan ugu talagalnay haddaan mar kale jalleecno waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa heesta halkudhageedu yahay mihigaan waxaan filayaa heestani nuurow inay iyadana kamid tahay heesaha sida weyn loo jecel yahay islamarkaana dhegeystayaasha aani waayada naga maqlin oo codka macaan fanaanada khatro daahir cige aan idin kala baxno waa tahay dhambaalkana marka ugu horreysa baa layidhi waxaan hambalyo u diraynaa aabe xasan ibraahim iyo marwadiisa khabiiro yaasiin axmed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka awjabe ee gobolka shabeellada hoose waxay yidhaahdeen dadka hambalyada dirayana waxay kala yihiin buhaal xasan ibraahim maxamed xasan ibraahim aamine xasan ibraahim dayaanuun xasan ibraahim iyo muna xasan ibraahim iyo hooyo raxiime ibraahim macalin hooyo bishaara maxamed guraw iyo dhammaan reer yaasiin ibraahim iyo cabdirasaaq yaasiin ibraahim iyo dhammaan ilmo yaasiin ibraahim cabdinaasir a ku jira cabdulqaadir sacdiya iyo jawhara dhammaantood waa ilmo yaasiin ibraahim iyagoo isku duubanna waxay hambalyo iyo bogaadinna hawada u marinayaan aabe xasan ibraahim iyo marwadiisa qaaligaa baa layidhi khabiiro yaasiin axmed oo ku aqalgalay deegaanka awjabe waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waar ah ubad khayr qabana rabba idin kala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka ugu dambeeya caasha barnaamijka waa hambalyo dhalasho waxaana diraya dadka kale ah cabdinaasir jacfar sheekh banaaney iyo ciise jacfar sheekh banaaney axmed jacfar sheekh tuniisa jacfar sheekh faadumo jacfar sheekh mariin jacfar sheekh iyo cabdiqani jacfar sheekh asme jacfar sheekh sayma jacfar sheekh waxaa kaloo ku jira carabo iyo zaynab ruqiya maxamed cabdishakuur yacquub iyo mustaf cabdishakuur yacquub maxamed cabdishakuur yacquub haypan iyo cabdisalaam salmaan cabdiqani calaajo balqiisa daa'ifa zuhda sarwa iyo maxamed ayuub isaaq faysal cabdimajiid cadow iyo rushaado cabdulaahi mursal suleymaan cabdimaalig maxamed iyo ciise cabdimaalig maxamed xakiima cabdiraxmaan maxamed aamino yunis cabdulaahi sheekh iyo daa'ifa cabdimajiid cabdulaahi maxamuud cabdimajiid cabdulaahi iyo maxamed cabdimawla mucalim dayib cabdulaahi mursal iyo aadan cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo kero dhammaan asxaabtana kor ku xusan baa layidhi waxay tahniyad dhalasho ay u dirayaan cabdisalaam jacfar sheekh iyo xaniifa cabdishakuur yacquub oo ay gabar ugu dhalatay magaalada luuq ee gobolka gedo gaar ahaan xaafadda jaziira taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishan aan ku jirno ee february waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi faatima cabdisalaam jacfar sheekh faadima ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay nuur heesta ugu dambaysa ee barnaamijka bal dhegeystayaasha usoo qabo aashe heesta ugu dambeysay aan barnaamijka kusoo xiri doono waa kaboo ho iyo kabo waxaana ku luuqeynaya fanaaniinta farxiya fiska iyo qays ilkaas iyada ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa cashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dirto mirihii ka baxa ubaxu kana noocyahan xigmada kugu sii haya kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dirto mirihii ka baxa ubaxu kana noocyahan xigmada kugu sii haya kalgacalku daawada qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro kukulana ragbabo qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro kukulana ragbabo kabo oo ii kabo canaha ramagdhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malafii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramagdhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malafii shinnida
aad bay u mahadsan yihiin caash sacuud iyo nuur bukhaari oo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha nala socodsiinayay